madaxweynaha maamulka hirshabelle mudane cali guudlaawe xuseen ayaa magaalada jowhar ka daafuray mashruuca daryeelka bulshada nugul qeybtiisa labaad oo aada waxtar ugu leh bulshada nugul ee deegaanada maamulka hirshabelle mashruucan ayaa socon doona ilaa iyo laba iyo soddon bilood waxaana ka faa'iidaysan doona ilaa iyo shan kun oo qoysas ah kuwaasi oo kasoo jeeda deegaanada maamulka hirshabelle inuu jallaqsi ka furmo waxaanan cod dheer ku leeyahay in degmooyin kaloo badan oo hirshabeellaha adiba ay hadda noo casuuman yihiin unicef iyo cid kastoo naga taageeraysay xaaladaha hirshabeelle ka jira oo marna fatahadda marna abaarta webiga shabeelle oo dhan degmooyin ku yaalla waxay u baahan yihiin in la caawiyo carruurta anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan wasiirkii federaalka shaqada shaqaalaha hadduu joogo iyo tiimka unicefba in degmooyin kalena loogu daro mudan cabdifataax waa maasan tahay ballanqaadkii madaxweynaha uu jallaqs ka sameeyey inaad maanta aad soo gaarsiiso si gooniyana waxaan leeyahay reer hirshabeelle fursadaha dowladda saaniya mar walba u furan yihiin intii uun hadda ay dowladnimada hirshabeelle ay xiliyadii ugu dambeysay markii cadowga laga adkaaday kadib howlo badanaa socday marka in howlaha socdo ee bulshada loo qabanayo laftirkeeda markhaatiyo badan loo yeelo oo sidaan oo kale maxaa la yidhaahdaa loogu meel madala loogu furo oo dadka maxaa la yidhahdaa loo gaarsiiyo waxyaabihii loo qabanaya ama loo ballan qaaday waxaan isleeyahay qof walba waxay u noqonaysaa rikoor ay u noqonaysaa iyo hoggaaminteena uu madaxweynaha nagu hogaaminayo ay rikoor fiican u noqonaysaa marka waa bogaadinaynaa wasiirada kalena sidoo kale ayagana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in wixii mashaariic ahee ka jiro sidoo kale inay u sameeyaan dhammaantiin waxaan u mahad celinayaa intii kasoo shaqaysa dhammaan barnaamijkan waxaa ognahay dalka inuu ku galaya xaalad ee liina leniina la dhahayo
ama maala dhibaatooyinka joogtay noqdeen anagoo mar waxaa jirta climate oo maala abaaraa jirta marna waxaa jirta daad marka dowladda hirshabeelle waxay ka mid tahay maala dowladaha maala oo runtii ku guuleystay dhanka amniga marka waxaan aaminsannahay baswankii mashruucan wuxuu ahaa waxaa lagu soo fuliyey dowladda maala koonfur galbeed iyo somalilan iyo puntland waa face two hadda oo noo qorshaysa maala hirshabeelle iyo jubbaland laakiin waxaan aaminsannahay inay tahay hirshabeelle meesha keliya aan aaminsannahay inuu mashruucan ku guulaysan doono sababtana ay tahay boorka ilaa inta almost seventeen kilometers oo baabuur ee amni ah waxaan lii sheegay above sixteen inay tahay saas oo kale marka madaxweyne guul waaweynaad keentay ilaahay ha kaa abaalmaray waxaadna saldhig u dhigtay maala dowladnimada waxaa muhim u ah malafadhawr u ah waa amnigooda mar amniga haddii la helo wixii yaraa oo oo la rabay dadka inay gaaraan waxay noqon doonaa si effective efficiently u gaari karaan marka madaxweyne waa guulaysatay annagana waxaa naga go-an inkastoo aan ogahay maala in dadku wax la sii aysan habbooneen haddana mashruucaanaan ugu eg mashaariicda kale la furi doono madaxweyne waxay noqon doonaan mashaariic runtii diiradda saari doona dadka inay maala iskooda u shaqaystaan annaqodaan kuwu maala vocation training diiradda saari doon kuwu waxaa jira maala sms ama iskale ganacsiga yar la taageeri doona madaxweyne waxaan aragnay hirshabelle inaysan aan hirshabelledi maala oo lasoo disblaygram lasoo muujiyey mediaha lagu soo ma aha hirshabelle hirshabelle is a totally madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe xuseen ayaa daafuray mashruucan oo noqon doona mid si weyn ay kaga faa'iidaystaan bulshada nugul ee deegaanada maamulka hirshabelle socon doonana ilaa iyo muddo soddon iyo laba bilood mashruucan oo la wada sugaayey inaan maanta ka daahfurno degmada jowhar oo ah caasimadii dowladda hirshabeelle mashruucan c s s b ga waa mashruuc faa'iido badan u leh ummadda ku nool hirshabeelle gaar ahaana degmada jalalaq oo laga fuli doono haddii ilaahay raalli ka noqdo mudane wasiir adiga wafdigaagaba ku soo dhowaada dowladda hirshabeelle gaar ahaan caasimadii ood joogteen xalay iyo shalay maanta ku soo dhowaada aadaan ugu faraxsannahay inaad safar intaas aada usoo geshiin inaad ummaddan wax loo qabto daruufaha badan la daalaa dhacayay runtii mashruucan xilliguu kusoo aaday waa xilli baahi badan loo qabay sanadii lasoo dhaafay saad ogtihiin dalkoodii waxaa baabiiyey fatahaado kusoo nonoqday oo ilaa saddex sano afar sano isdaba joogay sanadkaana haddana abaaro ayaa ka dhacay oo dadkii xareedda tacbo jiray iyo dadka xulaaleyda ahayba aada u saameeyey waa marka laba duruufood oo kala liidan ciddii beera tacba jirtay ee ku dhaqneeday beeraha noloshooda ay ku tiirsaneedna waxaa aa saameeyey fatahaadihii ciddii xareedda tacba jirtay iyo ciddii xoolo dhaqaysana abaariyaa saameeyey runtu waa culays iska daba yimiday ilaahay waxaan leehay ummadda ana ka qaado laakiin mashruucaan hadda xilliga uu kusoo aaday waa xilli baahi badan loo qabay waa ku mahadsan tihiin waa markii ugu horreysay oo mashruucankani oo kale ah tirada dadka ka faa'iideysanayana ay kor u dhaafayso ilaa iyo afar kun oo qof ay tahay mid ay kaga faa'iideysan doonaan xaaladaha kala duwan ee ka jira deegaanada maamulka hirshabeelle sida isbeddelka cimilada saameynta ay ku yeelatay abaaraha iyo fatahaadaha deegaanada maamulka hirshabeelle